mayra watanaweeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra watanaweeyo meel bay ka wada timi
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maalin wanaagsan dhammaantiinba nabad ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax sabti ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha saddexaad sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka faaqidaadda wararka qodobada aad ku maqli doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona dilaaga wariyaha xasan xanafi xaaji oo maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ay ku riday xukun dil ah ayaa haddana waxaa arrintaasi ku sii raacday maxkamadda sare ee dalka ee dhinaca ciidanka qalabka sida ee soomaaliya haddaba saaka aroor hore ayayba waxa ay maxkamadda ciidamada maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ay xukun dil ah ay ku riday dilaa xasan xanafi xaaji barnaamijkan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa sida xukunkaas oo u dhacay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuudna waxa uu ku sugan yahay magaalada beledweyne halkaas xalay waxa uu kula kulmay odayaasha dhaqanka isaga oo kala hadlay qaabkii mar kale ay u suurageli lahayd inuu dib u sii ambaqaadmo shirkii uu ka furay magaalada jowhar maamulkana loogu samaynayo gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya cumar cabdirashiidna waxa uu ku sugan yahay magaalada garoowe oo caasimada maamulka puntland haddaba waxyaabaha uu halkaa isna uu u tegey ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa galmudugna waxaay leedahay tiro badan ayaan ku dilnay dagaal aan la galnay maleeshiyaad ka tirsan kooxda argagixisada ee al-shabaab tiro kale oo noolna gacanta ayaan ku haynaa wasiirka warfaafinta galmudug ayaad barnaamijka ku maqli doontaan oo isna nagala qaybgeli doona iyo wararkii ugu waaweynaa caalamka faad cabdigaas ayaa barnaamijkan farsamaynaya cabdirasaaq maxamed faaraxna oo idinla socodsiin waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaada wararka
ubnayahow ninga caliyo gayrool jeceliyo kama xubnaha diireed furi angabiro ubnayahow garaadhume geridooda jeceliyo ubnayahow gumaysigo gumcaw wafayso ubnayahow ubnayaho guntadae dergarataadaabo ubnayahow ninga caliyo gayrool jeceliyo kama xubnaha diide dadkudii angabiyo ubnayahow garaadune geridooda jeceliyo ubnayahow gumaysigo gumcaw wafayso
waayahay dhegeystayaal heestaasi wadaniga waxay daafur ahayd barnaamijka faaqidaada wararka fanaanka weyn ee cabdi tahliil warsame oo hadda naga xanuunsan ilaahay ha noo soo caafiye iyo asxaabtiisa kale ayaa isla jiibinayay xubnayahow waayahay barnaamijka faaqidaada wararka waxaan ku bilaabeynaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya dhowaan waxaad ka warqabtaan inay xukun dil ah ay ku riday dilaaga wariyaha xasan xanafi xaaji saaka aroortiina mar qorayana waxaa la maqlay in maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ay xukun dil ah ay ku riday dilaa xasan xanafi xaaji halka maxkamadayntu ay ka dhacaysa ayuu ku sugnaa wararkana soo gaarayana waxa ay sheegayaan in markii xukunkaasiba lagu riday loo gudbiyey xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho halka uu ku xirnaa haddaba waryaheena cabdulaahi kulmiye cadow ayaa xukunka saaka aroortii horeba aaday oo maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ayuu ku sugan yahay cabdulaahi subax wanaagsan marka xigta waxaad bal si kooban inooga sheekaysaa qaabka xukunka uu dhacay
cabdisaaqshiin aad baad u mahadsan tahay dhamirtii aynu soo dhaafnay sida wararka aad ku maqlaysiin ayaa maxkamadda ciidanka qalabka sida waxa ay dhegeysatay eedeymihii loo soo jeedinaya xasan xanafi xaaji isagana halkaasi uu ka hadlay sidaas darteed ayaa maanta oo sabti ah ay maxkamadda sare ay go-aankeeda soo gaartay horeyna waxaa u xusuusataa saddexdii bishii saddexaad ee sanadkan aynu ku jirno maxkamadda darajada koowaad ayaa waxa ay xasan xanafi xaaji cabdisalaan ay ku xukuntay dil toogasho ah marka raxsaan ayuu qaatay raxsaankii markii uu qaatayna maxkamadda sare qabiirtii lasoo dhaafay waa ay dhegeysatay maantana go-aankii ayaa fulay waayaha marka yaa ku sugnaa halka maxkamadayntu ay ka dhacaysay
waxaa joogay aad baa loo buuxay oo haba u badnaadaan saxufiyiin aad u fara badan oo idaacadaha iyo tviyada iyo websyada iyo wakaaladaha wararka iyo intaba waa ay joogeen dhammaanba xeer ilaalinta iyo garsoorka iyo intaba waxa ay ku sugnaayeen maxkamadda sare go-aanka maxkamaddana waxaa u qoraa sida tan ujeedo xukun maxkamadeed maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida markay aragtay raacsaanka xasan xanafi xaaji cabdisalaam sideed iyo labaatan jir ah ina maryam saalim cumar ku dhashay xamar markay aragtay aayadda boqol toddobaatan iyo sideed suuratul baqara aayadda saddex saddex ilaa afartan iyo shan suuratul maa-ida markay aragtay qodobka laba laba hal iyo qodobka koowaad ee xeerka ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee saddexda bishii saddexaad labada kun lix iyo tobanka kuna xukuntay xasan xanifi xaaji cabdisalaan dil toogasho ah maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysanahu ka hor bixiyey garsoorka maxkamadda ciidanka qalabka sida oo ahaa in uu ururka al-shabaab ka mid yahay una qaabilsanaa dilalka qorshaysan ee weriyayaasha islamarkaana isaga iyo laba nin oo kale ay dileen x weliye marxuum sheekh nuur maxamed abkey markay aragtay markhaatiyaashii la hor keenay maxkamadda maragfug ay bixiyeen maxkamaddu waxaa u caddaatay in xasan xanafi xaaji cabdisalaan uu yahay dembiilo galay dembigii lagu soo eedeeyey waxayna ku raacday maxkamadda darajada koowaad waxayna ku xukuntay dil toogasho ah waa tahay cabdulaahi halka maxkamadayntu ay ka dhacaysa waxaad ii sheegtay in dad badan ay ku sugnaayeen xukunka maxkamadda yaa ku dhawaaqay waxaa ku dhawaaqay liibaan cali yarow guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida ayaa xukunka ku dhawaaqay go-aankana sidaas ayuu u dhacay isla markaasna xasan xariif waxaa loo gudbiyey xabsiga dhexe oo markii horeba laga keenay waayaha marka xasan xanafi ma ku sugnaa halka maxkamada intu ay ka dhacaysa mase wuu ka maqnaa xasan xaniif waa uu joogay waa uu joogay waa uu ku sugnaa goobtuuna ku sugnaa waayahay ma la kulantay marka wariyaashii maxkamadaynta ka soo qayb galay ma weydiisa aragtidooda
runtii aragtidooda weli la aanan weydiin laakiin waxaad muuqatay in cid kasta oo saxaafadda ah ee meeshaasi joogtay ay xukunka dhegaysanaysay isla markaasna go-aanka maxkamadda uun la sugayay
waayahay aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa waryaheena cabdulaahi kulmiye cadow oo isagoo ku sugan xarunta maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya qadka telefoonka aan kula xiriiray waxna aan ka weydiinayey qaabkay u dhacday maxkamadaynta dilaaga wariyaha xasan xanafi xaaji oo maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya saaka aroor horeba ku xukuntay xukun dil ah waxayna xukunku maxkamaddu ay ku raacday xukun hore uga soo baxay maxkamadda darajada koowaad oo xasan xanafiba ku riday xukun dil ah waayahay mar kale subax wanaagsan dhinaca iyo magaalada beledweyne ayaan aadaynaayo dhinaca galmudug waan u laaban doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa halkaa gaaray shalay isaga oo doonaya in uu la kulmo hogaamiyayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda gobolka hiiraan si mar kale oo ugu qanciyo inay kasoo qayb galaan shirkii uu ka furay magaalada jowharka oo lagu doonayo in maamul loogu sameeyo gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe horay sidaad ka warqabtaan halkaa waxaa u gaaray ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada oo kulamo lasoo yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolka hiiraan haddaba markii halka uu madaxweynuhu gaaray isla markiiba wuxuu bilaabay inuu kulamo la qaato qeybaha kala duwan ee bulshada haddaba waxaan idiinsoo gudbin doonaa codka madaxweynaha waxa uuna leeyahay shacabku wax kasta ay ku qanacsan yihiin waa ay raaci doonaan madaxda dalka
meesha yimiday oo aad idinla kulmay is aragteen intaas unbay sheegeen waxaa meesha yaallaa oo maanta ee laga wada hadlaayana waxa waaye dowladda soomaaliya ee dalkan ka talisa iyo nidaa oo la yidhi dalka xukunka ha la baahiyo yaanay muqdisho bas ku ekaanin ee ha la gaarsiiyo dalka oo dhan talada oo horey loo gaaray soomaaliya hore u gaarto ahay annaguna markii nala doortay go-aankaasna loo dhiibay inaan dhaqan gelinno ayaa ugu horreysay wixii naloo doortay waxay ahayday wixii soomaali ku heshiisay ayadoo isla joogta in la meel mariyo oo la dhaqan geliyo oo horey loo waday ahayd waxay ahayday wixii aan ballan qaadnay markii aan talada imaanaynay in aan dadka soomaaliya iyo dalka soomaaliya aan ka hagaajinayno ama aan kusoo kordhinaynay ahayd in dalka nidaamka federaalkan laga dhaqan geliyo waxay ahayday mandate ama waajib dowladdan la siiyey ma sahlanayn dowlad dalkao dhan haysa gacanta dalka ugu jiro oo amnigiisa iyo taladiisa oo dhan gacanta ku haysa oo iyadu sidaas dalka u jihaynaysa oo maxaan ku yidhaahdaay sidii habboonayd ee nidaamka iyo qawaaniintu ay tilmaamayeen maxaan ku yidhaahdaay marsiinaysana maynan ahayn dowladaana loo dhiibay dalka soomaaliya intiisa badan marka puntland iyo iyo somalilan laga reebo dalka intiisa kale inta badan oo shabaab ka taliyo yaa loo dhiibay oo dowlad dowladdu meelaha ay ku leedahay ay yariyiin oo dadka dowladda raba aanay dowladda soo garab istaagi karin oo xabad xabad muxuu ahay madaxa looga hayo oo kii waxay waa murtadooye iyo waleeh la dilay meel sidaas aan nimid haddana waxaan go-aan ku gaadhnay taladaas horey loo gaaray in la dhaqangeliyo oo dalka federaalkii laga dhaqangeliyo maxaa markaa federaalka in la dhaqangeliyaahi hawl hal subax qabsoomaysa maaha wadda la maraayo waayo meelay ka bilaabataa meelay ku dhammaataa safar kasta oo meel ka bilaabdo meel ku dhammaadana wakti u leeyahay ou qaato oo uu ku waxaysbuu leeyahay marka dadaalka la wadaayo waxaad arkaysaa waa waxaas la curinayo kala dhiman qabyo ah mid walba maxaan ku yidhahdaaye meel uu wax ka tabanayo
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo aan idiin soo daynay qeyb ka mid ah khudbaddii uu ujeediyey dadka ku dhaqan gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne oo hogaamiyaasha dhaqanka halkaas uu kula kulmay madaxweynuhuna wuxuu halkaa u gaaray qaabkii bulshada gobolka hiiraan degta uu ugala soo hadli lahaa bal waxyaabaha ay tabanayaan iyo sababaha ilaa iyo hadda ay u diidan yihiin inuu sii socdo shirka gogashiisu madaxweynuhuba kol hore uu ka furay magaalada jowhar ee xarunta gobolka hiiraan madaxweynuhuna de weli wuxuu wadaa kulamada hogaamiyaasha dhaqanka uu la leeyahay waxyaabihii kusoo kordha wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa
soomaali waa mid waa uliyo mayra watana weeyo midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay
waa tahay dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan ayaan idin leeyahay dhegeystayaasha iminka nala soo qabsaday ee halkay naga dhegeysanayaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhinaca iyo maamulka galmudug ayaan aadaynaa dagaal ayaa ciidanka galmudug iyo maleeshiyaad ka tirsan ururka argagixisada ah ee al-shabaab waxa uu ku dhex maray deegaano ka mid ah meelaha ay maamulaan maamulka galmudug gaar ahaan deegaano u dhow magaalada gaalkacyo kadib markii halkaa ay isku soo fidiyeen maleeshiyaad ka tirsan argagixisada haddaba galmudug waxa ay leedahay tiro badan oo maleeshiyaadkaas ah ayay ciidamadeenu dileen kuwo kale waa ay dhaawaceen halka tiro kale oo noolna aan gacanta ku hayna ayay leedahay galmudug waa kan wasiirkooda warfaafinta oo arrimahaas kala hadlay radio muqdisho ugu soo eedeeyey inuu ka mid ahaa raggii wax ka fuliyey weerarkii ka dhacay magaalada baris ee caasimada wadanka faransiiska oo boqol ruux in ka badan ay ku dhinteen tire intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen lagu qabto wadanka beljimka ayaa waxaa su-aalo laga weydiiyey waxyaabihii uu ka ogaa labadii qarax ee ka dhacay magaalada brussels ee wadanka beljimka waxa uuna sheegay waxauna ka gaabsaday in arrimahaasi uu wax faahfaahin ah uu ka bixiyo laba iyo toban ruux ayaa ciidanka beljimka ay u hayaan qaraxyadii ka dhacay magaalada brussels oo ka kala dhacay garoon diyaaradeed iyo weliba waddo tareen oo dhulka hoostiisa marta dhowr ruux ayaa qaraxyadaasi ku dhimatay ilaa iyo haddana ciidamadu waxa ay baaritaano ay ku hayaan xaafadaha magaaladaasi si ay u ogaadaan in amaba ay uga hortagaan falal kaleo dhinaca argagixisada ah oo ka dhaca magaalada brussels ee caasimada wadanka beljum
midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
ugu dambayntiina wararka naga soo gaaraya dhinaca faransiiska gaar ahaan magaalada barisna waxa ay sheegayaan ciidamada ammaanka magaaladaasi in ay fashiliyeen qaraxyo kale oo lala damacsanaa in magaaladaasi laga fuliyo argagixisadu ay la damacsanayd haddaba wararkaasi hadbase usoo dhacaan ayaan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkii faaqidaada wararka oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka inta uu socday fahad cabdi gaas ayaa barnaamijkan farsameynayey cabdirasaaq maxamed faarax shiine anigoo ahna waa idinla socodsiinayey dhammaanteenu isku duuban waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo soomaaliyeed nabad